waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
waxaad nagala socotaan s b s soomaali oo aad ka heli kartaan mobil online iyo rediyoga
maalin wanaagsan meel aad nagala socotaanba halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinka imanaysa istuudiyaha iyaga magaalada melbourne waa maalin khamiisa oo taariikhdu tahay toddobiyo tobankii julaay laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warkana maanta waxaa ka mid ah dadaal qaran oo lagula tacaalayo dhibaatooyinka ee aydu ku hayso carruurta iyo waddanka shiinaha oo caddeeyey in aanay cunaqabatayn ku soo roghaynin ruushka haddana warkii oo fidsan heerka shaqala'aanta austraaliya ayaa wax yar kor uga kacay heerkii hore oo ahaa afar dhibic hal boqolkiiba isaga oo hadda gaadhay afar dhibic laba boqolkiiba heerka ka qaybgelidda shaqada ayaa weli ah lixdan iyo toddoba halka ay tirada guud ee dadka shaqada haystaa gaadhay afar iyo toban dhibic lix milyan oo qof tan ayaa tilmaamo muhiim ah u ah bangiga dhexe ee australia isagoo isha ku haya ka hor go-aankooda ku saabsan heerka dulsaarka ama interest rateka falanqeeyayaal ayaa tibaaxay in saamigan cusub uu noqon doono mid ka mida qodobada baanka dhexe ku go'aaminayo heerka dulsaarka in ka badan toban kun oo qoys iyo meherado australiyaan ah ayaa laga codsanayaa in ay cilmi baadhis la wadaagaan xogta siyaabaha ay u dhaliyaan oo u isticmaalaan korontada cilmi baadhista ayaa ku saabsan sidii loo dedejin lahaa u gudbidda habka net zero hay-adda sayniska ee australia c s i r o ayaa bilowday qayb cusub oo la yidhaahdo national energy analysis center si ay isla markaaba u hesho macluumaadka isticmaalka korontada ee adduunka kaas oo ay kala mid yihiin hay-ad kale oo ingiriiska ka jirta agaasimaha xarunta cusub ayaa sheegay in cilmi baarista ilaa hadda laga sameeyey isticmaalka korontadu uu yahay mid kala filiqsan inkasta oo buu yidhi maalgelin badani ku baxday suuqa tamarta iyo bedeliddii siyaasadaha ku gadaamanba khubarada iyo daneeyayaasha dowladda ayaa maanta oo khamiis ah ku kulmaya magaalada cambara si ay uga wada hadlaan khatarta sii kordhaysa ee aaydu ku hayso carruurta arrintan halista e aida ayaa ku sii kordhaysa adduunka oo dhan iyada oo ay hay-adda national center for missing and exploited children ay sheegeen in waxyaabaha caruurta lagu dhibo ee e aida lagu sameeya tan iyo laba kun iyo saddex iyo labaatankii u kordheen toban laab taas oo u dhiganta kun saddex boqol shan iyo labaatan boqolkiiba teknolojiga ayaa dardar gelinaya xadgudubka carruurta lagaga sameeyo online iyada oo la isticmaalayo sawirro macmal ah laakiin loo ekeysiiyey dad run ah kuwaas oo lagu sameeyo aaladda la yidhaahdo deep fake si loogu dago carruurta iyadoo la joogo sannad guuradii kow iyo tobnaad ee ka soo wareegtay burburkii diyaaraddii calaamadeedu ahayd m h ee laba kun iyo afar iyo tobankii taas oo ay ku dhinteen laba boqol sagaashan iyo siddeed qof ayaa dowladda austraaliya ugu baaqday ruushka in uu qaato mas-uuliyaddaas uuna bixiyo magdhow golaha hay-adda duulista rayidka ah ee caalamiga ah iyo maxakamadda xuquuqda aadanaha ee yurub ayaa labaduba ku heleen ruushku in uu mas-uul ka ahaa soo rididii diyaaradda sannadkii kii dowladda ruushka ayaa dhowaan sheegtay in aanay waxba ka soo qaadi doonin xukunka maxkamadda yurub siddeed iyo soddon qof oo australiyan ah ayaa ku dhintay burburka diyaaradda kadib markii gantaal lagu toogtay shiinaha ayaa meesha ka saaray inuu wax cunaqabatayn ah ku soo rogayo ruushka xilli ay beesha caalamku cadaadis ku saartay in ruushka lagu ganaaxo diididiisii inuu heshiis nabadeed la galo ukrain afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha ee dibadda shiinaha ling jian ayaa sheegay in ay dowladdiisu ruushka u isticmaali doonto oo keliya wadahadal ra-iisul wasaare anthony albanise ayaa noqday hogaamiyihii australiyaan ah ee ugu horreeyey bob hob kadib oo booqday xarunta cilmi baarista xayawaanada giant panta la yidhaahdo oo ku taalla magaalada jendu ee gobolka sejwan shaqaalaha goobta ayaa xog baandaha ku saabsan siisay ra-iisul wasaaraha iyo haweenayda u doonan oo la socota haddana waa saadaasha hawada waddanka maanta oo khamiis ah magaalada perth waxaa laga saadaalinayaa inay tahay xaalad inay ku sugan tahay xaalad sii daruuraysanaysa siddeed iyo toban digrii magaalada adelaidna shuuxyo sii qaadaya lix iyo toban digrii malban shuuxyo afar iyo toban digrii sydney inta badan qorax siddeed iyo toban digrii brisbane shuuxyo suurtagal ah baa la leeyahay saddex iyo labaatan digrii iyo magaalada darwin oo ah qorax kow iyo soddon digrii maanta halkii dollar ee australiyan ah waxa uu joogaa siro dhibic shan iyo lixdan doolarka maraykanka ah siro dhibic konton iyo lix yuroga yurub ah iyo dollar iyo toban senti oo doolarka new zealand ah warkiina maanta intaasu ku dhan yahay
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali